bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan subaxnimada idiin haysano waxaa ugu waaweynaa xasan sheekh maxamuud oo dhigiisa dalka jabuuti guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa dalka muhiimka ee ku yaala magaalada muqdisho oo maalintii saddexaad oo xiriir ah xiran iyo shacabka caasimadda oo ka hadlay ra-iisul wasaare xamse oo wasiirka difaaca kenya kala hadlay iskaashiga amniga dalalka soomaaliya iyo kenya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo saaka degan kadib rabshadihii khasaaraha dhaliyay ka dhaca magaaladaas ayaa ciidanka xoogii wafdi hogaaminaya oo gaaray tuulada warweyn ee hoostagta waa deegaanka nuurdugleh ee dhowaan laga qabsa al-shabaab maamulka galmudug oo wakiilka cusub midug afrika kala hadlay howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab dibadda waxaa ugu waaweyn kubadda cagta beeley oo geeriyooday isaga oo siddeetan iyo laba jir ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saakay waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha labiiyo tobanaada sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii subax iridu dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilowne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhigiisa dalka jabuuti ismaaciil cumar geeleh oo ku sugan magaalada muqdisho guddoonsiiyey bilada ugu sareysa dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa xalay munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada uu cashe sharaf ugu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele iyo wafdigiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bilada qaran oo ku muteystay kaalintiisa dowlad dhiska iyo garab istaaga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed guddoonsiiye madaxweyne ismaaciil cumar geele wuxuuna tilmaamay in xiriirka faca weyn ee iskaashiga dalalka soomaaliya iyo jabuuti uu yahay mid ku saleysan islamarkaana ku dhisan wada dhalasho iyo sidoo kale waxa wada qabsi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadlaya ayaa waxauu yihi caawa habeen taariikhi ah waa in fursad aan hore ugu qaadano walaalaheen ayuu yiri madaxweynaha oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada uu fursad noo siiyey inaan halkan isugu nimaado maqaamkan iyo maxaa goobtan sharafta badan oo aan annaguna aan uun u muujinno waxaan dhahnaa hadda markii xorriyadda jabuuti la qaadanaya ayaa nin siyaasi oo oday oo weyn oo reer jabuuti ah yaa wuxuu yidhi wafdigii soomaaliya ee ka socday ee xorriyadda maalinta calanka saarkii xorriyadda ka qayb galay wuxuu ku yidhi wiilku si kasta oo baari u noqdo aabbihii uma abaalgudi karo maalintaas maalinteeday joogta annagu maalinta haddaan waxaan leenahay sidii oo kale wiilku si kasta oo baari u noqdo aabbihii uma abaalgudi karo jabuuti uma abaalgudi karno laakiin sidii maanta laga dhawaaji waaye ma ma shan geedaan kaa sheegaa mase shan neefoo geelaan ku siiyaa yiri markaasuu yidhi shan shan geed shan geed iga sheeg marka meel walbo aan tagna ayaan ka sheegaynaa jabuuti madaxweyne ismaaciil soo dhawow dadkaani waa dadkaagii waana ku sugaan kelmadaada loo wada xiise qaba dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geeleh oo booqasho ku jooga weli magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa ka mahadceliyey bilad sharafta uu guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuuna soo dhaweeyey wuxuuna ka mahadceliyey sida diiran ee soo dhoweynta lagu sameeyey magaalada muqdisho wuxuuna sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in magaalada muqdisho caasimada dalka sidan lagu soo dhaweeyo wuxuuna sidoo kale adkeeyey in la xoojiyo iskuduubnida shacabka soomaaliyeed si loogu gudbo caqabadaha ku xiran hirgelinta himilooyinka labada dal ee shacabka walaalaha ah ee soomaaliya iyo jabuuti
maxaan idhaahdaa mahadsanid maan idhahdaa bas kuma filno kuma filno kuma filno waxaan dareensanahay kuma filno mahadsanid baaraka allahu fiik allah ini barakeeyo waadna barakeyseen waadna soo dhoweyseen xaafadayadii baan nimidnay gurigayagii baan nimidnay dadkayagii baan u nimidnay qaaliga nagu ahaa horumar noo iftiimaya ayaan arkaynaa hodannimo noo iftiimaysa ayaa noo muuqata madaxweyne xasan sheekh soomaalidu waxay u soo ceshatay ayay qabtaa Ah, ee mar labaad mar labaad haddana xadhigga qaban la yidhi annaguna waa ku ducaynay aad baan u soo dhoweynay waxaynala tahay isaga iyo odayada la shaqaynayay eh, sidaa ay iminka iskugu duuban yihiin inay iskugu duubnaadaanna annagaa rajaynayna annagaa doonayna annagaa idinka baryaynaa maanta soomaaliya waxay u baahan tahay gacan quraad isku duubni bay u baahan tahay midni bay u baahan tahay dagaal mid ahaatee la wada galay u baahan tahay waan hubaa inaad wadadeedii ku joogteen ood guulaysanayseen in sha allahu tacaala Ah, gobonnimadu waa wax qaaliya in la haysto weeye xidhiirka soomaaliya iyo jabuuti hawaaro Ah, walaalnimadeennu ha adkaato horumarkeennuna ha suuroobo asalaamu calaykum waraxmatullah
dalka soomaaliya ayaa waxaa gaar ahaan magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxaa booqasho ku jooga madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geeley wafdi uu hogaaminayo kuwaas oo marin ka hor soo gaaray magaalada caasimada ee muqdisho dhinaca kalena wadooyinka muhiimka ee ku yaala magaalada caasimada muqdisho ayaa maalintii saddexaad oo xirira xiran iyadoona shacabka ku nool caasimada ay ka hadleen xirnashaha wadooyinka wadooyinka ugu muhiimsan ee muqdisho ayaa waxaa maalintii saddexaad ay u xiran yihiin booqashada uu magaalada muqdisho caasimada dalka ugu joogo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ee wafdi uu hogaaminayo kuwaas oo dalka u yimid xarig jarka munaasabadii shalahayd ee akademiyad goboleedka afka soomaaliga oo munaasabadaas shalay ka dhacday muqdisho lagu xaqli jaray iyadoona shacabka muqdisho ay sheegeen in ay arintaas xirnaashaha wadooyinka muqdisho ay walaac ka muujinayaan islamarkaana ay tilmaameen in wadooyinka ay xiran yihiin oo meel la maraysan jirin sidoo kale gaadiidleyda ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay dowladda looga baahan yahay in ay sidan wax ka bedesho xirnaashaha wadooyinka oo xiran maalintii saddexaad oo xiriir ah waxaana shacabka oo warbaahinta la hadlay ay tilmaameen in muhiim ay tahay in dowladda sidaan wax ka bedesho xirnaashaha wadooyinka ciidamo kusugan ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa booliska ayaa ku sugan wadooyinka muqdisho kuwaas oo dadka iyo gaadiidka u diidaya in ay maraan waa kuwaas oo gaadiidka iyo dadka u diidaya inay maraan wadooyinka iyagoona ka celinaya waxaana ay sheegeen in maanta girinka dambe lagu wado in la furo wadooyinka muqdisho marka uu dalka ka ambabaxo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gele oo booqasho ku jooga weli isagoona xalay munaasabad loogu sameeyay xarunta madaxtooyada soomaaliya dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu la kulmay islamarkaana kulan uu la qaatay wasiirka gaashaandhigga kenya oo ay ka wada hadleen arrimo kala duwan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa waxauu ku qaabilay wasiirka wasaaradda difaaca dalka kenya mudane aadan barre ducaale oo ay kulankooda uga hadleen arrimaha iskaashiga amniga labada dal ee soomaaliya iyo kenya iyo sidii dib loogu furi lahaa xuduudaha labada dal ee soomaaliya iyo kenya ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa isla soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga xagga amniga gaar ahaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sidoo kale ay kulankooda uga wada hadleen qaabkii dib loogu furi lahaa xuduudaha labada wadan ee deriska ah si ay u sahlanaato socodka iyo ganacsiga ah, dalalka soomaaliya iyo kenya kenya ayaa qeybka ciidamada midooda africa ee admis oo jubbaland ku sugan waxaana kulanka goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed salaan axmed madoobe iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa xilligan ka socda diyaargarow ku aadan ah, sidii deegaano iyo sidoo kale gobollo gobollo ka tirsan maamulka jubbaland looga bilaabi lahaa howlgallo ka dhinaha dagaalamayaasha al-shabaab magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa wararkan kelen waxay sheegeen saake in xaaladda magaaladaas ay tahay mid degan kadib rabshadihii khasaaraha dhaliyay ka dhacay magaaladaas waxaa xalay xaafado ka tirsan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool laga maqlayay rasaas xoogan oo ay radayeen ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliska ee somalilan iyagoona rasaastaas ku kala erinayay dad banaanbaxyo rabshado wata ka wada gudaha magaalada laascaanood shacabka ayaa waxaa la arkayay iyaga oo dhagaxaan ku tuuraya askarta iyo sidoo kale askarta oo ku jawaabaysa rasaas noolnool sida lagu arkay muuqaalo lasoo qaada oo lagu baayay waraha bulshada waxaana khasaaro uu ka dhashay rasaastaas ay ciidamada ku fureen dadka shacabka ah in ka badan shan qof ayaa lasoo warinaya inay ku geeriyoodeen rasaastii ay fureen ciidamada somalilan halka dhowr qof kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dadka waxyeelada soo gaartay u badan yihiin dhalinyaro kuwaasoo ka careysan dilalka qorsheysan ee ka dhacaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isla markaana lagu geysanayo dadka garadka ah ee ku nool magaaladaas waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan saddexdii maalin waxaa magaalada laascaanood ka dhacayay banaabaxay rabshado wate oo dhigayeen dadka deegaanka kuwaasoo kaoo iyaga uu ka caraysan dirarka ka dhacaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal oda yuusuf raagi wafdi hogaaminaya gaara deegaanka warweyn oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wareega wardeexa warkan kasoo diray shabeellaha dhexe waa qaar ka mid a dadka deegaanka oo si iskooda isu hubeeyey si ay markaasi qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab si loo dhiirigeliyo halkan oo ah deegaanka huurweyne oo hoostaga deegaanka nuurdugle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu soo dhoweynayaa wafdi ay horkacayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga ugu horreyn waxaa soo dhoweeyey wabar maxamed khaliif iyo xildhibaan yuusuf kabaalle oo sheegay in ay muhiim tahay soo booqashadooda maanta deegaanka nuurdugle waxaan ka mahad celihaynaa huurweyne meeshii aad ku ogeedeen ciidamada oo macawislayda beesha kabaalle kaalinka weyn ay ka qaateen dagaalka ooy khawaarijta kula dirireen qaarna ay ku shahiideen wax badanna ay ku gaarsiiyeen cadowga khawaarijta sharafay noo taa maanta inaad soo buuqatiin
iyagoo ka celinayay niman aan diin ku socon oo khawaarij oo ummadda dhibay ku dhinteen waxaan u haysannaa amba culummadu noo sheegtay inay dadkaasu jannada gelayaan kuwa ku dhaawamana insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan u rajaynaynaa iyagana in ilaahay bogsiiyo ajirna ay ka helaan dhaawaci oo meeshaan ku gaaray alxamdulilah horta ilaah ayaa mahadda iskale dadaalka ay dadaashay dowladdaanya oo madaxweynaha qaranka ugu horeeyo saraakiishahan ciidanka taliyaasha iyo taliyaal ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha meesha ay taagan yihiin maanta waad arkaysiin dhul ka badan oo ka fara badanna saanay u taagnaayeen saanay uga soo qudbayhaayeen saanay uga dagaalamayeen naftooda ayay biimeeyeen naftooda ayay biimeeyeen adduunka qofta walba xoolaha iyo nafta waxay jecel yihiin dadku nafta naftoodii ay biimeeyeen meel walbana waa rogsasho u haayaan jenaraal biixi taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhiirigelinta ciidanka macwiisleey waxaan caddaynahayaa shacabka soomaaliyeed iyo inta halganka ku wada jirta billadda koowaad ee macawisley la siiyo gobolka shabeelle dhexe kabaalla haysta biladda koowaad oo xildhibaan halgamay la siiyana yuusuf kabaallaa haysta taliyuhuna waa ila bixin doonaa biladda koowaad oo senatar la haystana senatar abcadday baa haysta annagu qof walba qof walba waxa uu galay waa sheegaynaa waa ku abaalmarinaynaa waxaan kaloo caddaynahayaa haddana shabeellada dhexe dhammaan in la wada dagaalamay waa caddaynaynaa oo deegaamadoodii la xoraystay laakiin ayagoo deegaamada la xoraystay oo la dagaalamay oo macawislaydii guullane ay runurgood maanta joogto wax ka furatay haddana kaalinta ay galeen yuusuf kabaalle iyo kabaallo cid gashay ma jirto
jenaraal odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaalkooda maanta ay ku timaadeen deegaanka nuurdugleh ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha qiimaha badan ee halkan taagan gabdhaha qiimaha badan dhammaan akhyaarta kala duwan ee halkan fadhisa ragga macaawisleyda salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib awalan marka ugu horraysa ilaahay baa mahadda iska leho maanta halkaa nugu kulmiyey marka xigta waxaa mahad iska leh dhammaan in allaale iyo inta noo suurtagelisay ee halkaan maanta in la isugu yimaado sabab u noqotay ee dhididkooda iyo dhiiggooda u bixisay inaan maanta halkaan adninkoo nabad aan isugu nimaado oo ugu horreeya xildhibaanka qaranka xildhibaan yuusuf iyo dhammaan akhyaartii qiimaha badneed ee kala qayb qaadatay in allaala iyo inta ku shahiidana waxaan leenahay ilaahay naxariistii jinna ha siiyo in allaala inta ku dhaawacantana ilaahay caafiyo waxaa ilaahay diintiisa noogu sheegayaa nimankaa khawaarijta ah cid allaale cid ay dilaanna inay ahlu jinno tahay cidi dishan inay ahlu jannata marka uma malaynaayo wadiiqo ka fiican ee ay ku dhimo lahaayeen dadka nooga dhintay inay jiraan ayagoo difaacaya naftooda iyo maalkooda ayagoo difaacaya guryahoodii ayagoo difaacaya sharafkooda iyo karaamadooda ayay ku dhinteen intee ka fiicneeday naftooda ku bixi lahaayeen inay jirto uma malaynaayo marka waxaan leeyahay in allaale inta abaabushay ee xildhibaankeenna qaranka ugu horreeyo iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan ragga barbaarweynaha ee ga- ee hoggaanka u ahay dadkaas iyo culimaauddiinka halkan fadhiya ee qiimaha badan aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin ugu dambayn wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa ku nuuxnuuxsaday doorka macwiisley ay ku leedahay howlgalka ka socda soomaaliya isagoona sheegay in dowladda federaalku ay gacan ka geysan doonto sidii loo tayeyn lahaa ciidankan
aniga waxaa rabaa inaan horta inaan idin mahad celiyo deegaankan waxaa waaye maanta nimanka ceelkaas gubay horta nafid horta naftiin ma rabaan deegaankan ma rabaan deegaankaana soo aragna quruxda badan leh oo neecadaas mataqaanaa iyo hawadaas quruxda badan haysto dadkaas waxaa waaye inaan la dagaalanno meel walba galaan la galno dadka waxaa waaye bili-aadanka ilaahay uuma horta qof walba luqada ku hadlaa shabaab horta luqadooda qorigaas waa luqad kale nimankaas leeyihiin ma jiro ninkii waxaa waaye shabaab ku jiro waxaa waa luqadda keliya waxaa waaye dadkan soomaaliyeed iyo kaala dhexaysa waxaa waaye qorigaas waa qofkii mataqaanaa kii ka soo baxo waa soo dhaweyninaa laakiin kii ku jiro waxaa wax baddasaa taqaano marka hadal badan marw inaan dhaho wixii hadal odayaasha soo dhahay waa idiin mahad celinaa dowladda garabkiinay taagan tahay deegaankan waxaa waaye dowladda madow soo gaaraysaa caaf hadduu yahay caafimaad hadduu yahay waxbarasho wax walbaa la soo gaarsiinaa idinkane inaan meeshaan ku ekaaninno ah hor u socotaan oo cadowga mataqaanaa saaka markaan soo socna waddada waxaan ku aragnaa niman mooto wato oo leeyahay xaggee u socotaan aan waxay dhaheen shabaab aan raadsaninaa duurka aan ka dhex raadsaninaa marka inaa idinkan raadsataan oo meel walbay galaan la gashaan aan idinka rabnaa dowladdan gar guddaan dhegeystaha warkii subax aad ka maqlayseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waana intaaya shacidii warkayga soo xoogdib dib u weli kartaa radio dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel